kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna barnaamijka waa sidaad sheegtay inkastuu toddobaad walba iska xiise leeyahay toddobaadkanna marka aad toddobaad waliba aad heesaha baarbaarto oo kuwii dhexe kuwii dambe aad isku soo dardarto ibraahino toddobaadba toddobaad ka dambeeya markaa xiise gaar uu leeyahay waa midka ugu dhadhanka dambeeya marka afka ku dambeeya marka warqadda maaniga mise dhinacaaga caasho warqadda ugu horreysa haddii aan aniga noo bilaabo waxay naga soo gaartay hooyo jawaahir yuusuf dhaanto iyo caasho yuusuf dhaanto iyo fartuun axmed cali kandali iyo waxay yidhahdeen masbal axmed cali kandali iyo cabdixamiid axmed cali kandali iyo waxay yidhaahdeen maxase axmed cali kandali iyo cabdiraxmaan axmed cali kandali iyo saadiq axmed cali kandali iyo cali axmed cali kandali iyo dhammaanba ilma kandali waxaana ay leeyihiin waxaan taaniye jecelnahay in aan u diro heestaana aan gaarsiino cabdikhaaliq axmed cali mucow kandali iyo waxay yidhaahdeen muxubo muuse ciise oo arooskooda uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin arooskaas allaha ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo amiin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadda ugu horreysa dhinacayga ibraahim oo toddobaadkan waxa ay ka timid oo warqad aad u qurux badan dad koobanna way ku qoran yihiin waxay ka timid aabe abuukar gacal iyo hooyo bishaare xuseen iyo carabow gacal iyo xaaskiisiiya iyo carruurtooda ambiyo gacal iyo carruurteeda abshiro abuukar gacal iyo odaygeeda muuse nuur xirsi iyo eliyaas abuukar gacal idris abuukar gacal ismaaciil abuukar gacal ibraahim abuukar gacal xamdi abuukar gacal iyo deeqo xuseen iyo ugu dambeyntii sacdiyo maxamed iyo odaygeeda axmed dadkaas waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahnid dhalasho u dirayaan aadan cali ruush iyo aamino abuukar gacal oo ay gabarh ugu dhalatay dalka ingiriiska gabadhaasi waxaa loo bixiyey yaasmiin ducada waa daanda iyo caasha baa layidhi ibraahinow aadan cali ruush iyo aamino abuukar gacal gabar baa ugu dhalatay waddanka britain gabadhaas waxaa loo bixiyey yaasmiin marka ducada mar haddii labadana naloo soo tuuro warqadii baan akhriyay aniga marka ducada dhinacaaga ilaahayna ha aqbale yaasmiin waxaan leenahay allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ayaan aniguna raacinaya marka ducada labadeenna waa duceyna marka soo maa labadeenna waa duceyna waanu duceyn doonaa intuu barnaamijka socdo iyo mar kastaba ibraahim ducada intaas waa la duceystaya waa tahay marka dhinacii heesaha baan soo gaarnay waxaan usoo qabanaynaa dhegeystayaasheena codkii macaana ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestii balabaalis
sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo sida meel barwaaqa webi baal marayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna baryaayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna baryaayo balambalis qalimale balambalis qalimale balombalis qalimale balombalis qalimale had balaanka buuda cadaybi dhaanta had balaanka buuda cadaybi dhaanta biligtaada waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay biligtaadu waata kayrka birtu bilicdaad wax dheer tahay meel baad ku hawro maajeen baldhiidhiyo maadhiyo baluulu meel baad ku hawro maajeen baldhiidhiyo maadhiyo baluulu barkay isku soodeen ambahal ugaadhiyo bayahaa dad soo marin markay isku soodeen ambahal ugaariyo bayahaa dad soo marin oon weli burlaga goyn biyuhuna qulqulaya sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo yankubu badara odmayin bidanta yankubu badara odmayin bidanta biligtaadu waata kagacaylka biirtu bilicbaad wax dheer tahay biligtaadu waata kagacaylka biirtu bilicbaad wax dheer tahay
wow waa sidaa sheegay ibraahin oo toddobaadkan heesaha marba inkastoo heese macmacaan toddobaad walba aan soo xulla haddana toddobaadkaas kuwa gacantaada ku jira ku agyaalla baa ka ugu macaan kuwii hore waa iloobaysaa kii hadba dhadhankiisa u carabka uu kusii dambeeyo baa ugu macaan soo ma magacyo cusub iyo meelaha ay kala joogaan oo cusub iyo Wax wada naane- cusub.
naaneysi iyo
waa tahay ah, codka xasan aadan samatar iyo heesta balambaalis intaasi aanu ku dhaafno dhinaca waraaqaha markale ibraahin oo dhinacaaga balmo bilow haddana ayeeyo milgo xirsi ducaale iyo aamino cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo faadumo cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo amran cusmaan oo axmed iyo odageeda iyo caruurteeda iyo deeqa cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo kinsi cusmaan oo axmed odageeda iyo caruurteeda iyo hibo cusmaan oo axmed iyo odageeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen qadan cusmaan oo axmeda odageeda iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan cusmaan oo axmed iyo carruurtiisa ah dhammaan reer cusmaan ow axmed waxay jecel yihiin inay hambaryo iyo bogaadinba ay gaarsiiyaan khadre aadan siciid bulxan iyo waxay yidhahdeen cabdiweli cali maxamed oo aw meherkoodu ka dhacay bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin meherkiina waxaan eebo idinkaga barinaa inuu idin horseedo guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadan ah waa warqad tahniyada waxa ay ka timid xildhibaan maxamed cabdi yool iyo cabdikhaaliq cabdulaahi maxamed iyo naasir suleymaan qaloombi waxa uu ku magac dheer yahay naasir gargaar xasan xaaji nuur iyo haddii lasoo koobo xaajin baa isaga qaataa iyo jibriil ismaaciil yuusuf iyo cabdiqani abiib diriye iyo fawzi xasan muuse iyo cabdinaasir ciise muuse iyo maxamed yuusuf iyo axmed cumar toosh iyo ugu dambayntii shucayb muuse allaale waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan dhammaan asxaabtaasi aan magacyadooda soo aqriyo o dhan maayir ku-xigeenka magaalada hargeysa cabdulcasiis maxamed xaashi cagaweyne iyo dhowl maxamed cabdi samatar oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa bishan disembar toddoba iyo tobankeed waaw waa maalintii aan dhashay ku beegan in arooskaasi laigu casmay ahayd ibraahino maalintii aan dhashay kusoo beegmay markaa kursiga hore inaa fariisteen in laigu soo casmay ahayd marka taas way iseegtay yaa marka dambena lagu yidhaahdo maaragtay eh, heesta noo bilow arooska lagu furaayo oo haddii lagu heshiiyey arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada hargeysa bishan disembar toddobiyo tobankeedii sanadkan laba kun afariyo tobanka waxay leeyihiin isku waaroobad khayr qabana kala hela aamiin ayaanu raacinaya hees bal u raac ibraahim oo toddobiyo tobanka disembar arooskan dhacay waa in si gaar loo maamusaa sad bursina maahane ogow codkii macaanaya waxaan usoo qabanaynaa deeqe axmed iyo ubad iyo ayo waaw waad la heshay taasi
ninkii yar fiican ayaan ku siiyo naftuna ogolaato ninkii yar fiican ayaan ku siiyo naftuna ogolaato in waada
waxaan ku noqonana caashaaye waxaan soo qabanayaa warqad aad u qurux badan ubad iyo aayo fiican waa talayiro ibraahimow iyo fanaanada deeqa axmed geyn waa tahay warqadda aan sii raacinayon ku nabayo waxa ay ka timid maamo xaliimo xaaji yabarow iyo odaygeeda iyo caruurtooda nuurta xaaji yabarow iyo caruurteeda doctor caasha cali islaweyn iyo gabadheeda evelin balyiri iyo luula cali islaweyn iyo wiilkeeda cabdixamiid axmed xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda axmed maxamed cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo zahriina maxamed cali islaweyn iyo odaygeeda iyo gabadhooda saciido maxamed cali iyo zaynab maxamed cali iyo saciide cali falaax iyo odaygeeda iyo caruurtooda dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahliid dhalasho u dirayaan ibraahim magacyadan kuwaa naqaanaa hoosta kasoo galay waa tahay sida saciid cali falaax oo kale waana salaamayna haddiina dhegaysanayso dhammaantood waxay kala joogaan meelo kala duwan oo maraykanka uu ka mid yahay waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aadan cali ruush iyo aamina abuukar gacal oo ay gabar ugu dhalatay dalka britain gabadhan goor dhaweed waan akhriyey maasha allah waa malaha gabar la jecel yahay sida muuqata gabadhaasi waxaa loo bixiyey yaasmiin ducada mar kale xaggeena loo soo rixa ibraahimow yasmiin soo barbaar allah kaa dhigo tii weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda dhinacii heesaha caasha haddii aan ku noqonno ibraahim waad hal warqad baldha ka siiis intaanan heesta waayahay waxaan dhambaalkan keenlay caasho hooyo zahre ashkir iyo aabe cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo maxamed cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo roowda cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo felis cabdiraxmaan cigaal dhoore cabdulaahi cigaal dhoore iyo waxay yidhahdeen eedo qoran cigaal iyo waxay idhahdeen eedo muraayo cigaal dhoore iyo cabdideeq maxamed cigaal iyo dahabo maxamed cigaal iyo sundus cabdiraxmaan cigaal dhoore dhammaan reer dhoore reer aadan cigaal dhoore reer faarax cigaal dhoore reer xaashi cigaal dhoore reer cusmaan cigaal dhoore reer daahir cigaal dhoore waxay taaniye jecelyihin inay hawad u marayaan sacdiye cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo waxay yidhaahdeen maxamed jaamac mursal oo gabar ay ugu dhalatay toddobaadkii tegay magaalada nairobi gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen ladan qaali maxamed waxaana ay leeyihin allah ka dhigo tii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim inta aadan soo qaban heesta xigta bal aan ka gaarsiiya dhambaalkan kooban waxaa la yidhi annaga oo kale ah aabe maxamed guure hudle iyo hooyo cabdiyo cali xiirey iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf maxamed nimco maxamed miski maxamed qamar maxamed iyo hodan maxamed waxaa sidoo kale ku jira sheekh maxamed cusmaan warfa iyo xaaji ismaaciil yuusuf cabdi yalax iyo axmed yuusuf mubaarak iyo maxamed cumar gange waxaa ugu dambeeya warqadan ku jira asxaabta ku qoran jamiile maxamed iyo yaasiin ciise wardheer oo waryahayaga magaalada nairobi waa tahay waxay dhammaantood tahaniyad aroos u dirayaan xuseen maxamed guure iyo maymuun maxamed cabdi ogle oo arooskoodu ka dhacay waxaa la yidri magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan u rajaynaynaa arooskaasi inuu noqdo midkii waara ee wanaagsanaada ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin gaabo guurkaaga waaye in laygu soo goodiyo gaabo guurkaaga ibraahimow inkastoo dadku inay dheerdheeraadaan ay jecel yihiin sidaadoo kale haddana laakiin markaad u fiirsato hees walboo la qaaday gaabaa la yidhahdaa maxaa gaabnida dheero uma maqlaysna marnabia Ya. gaabo guurkaaga iyo gabar hadduu gacalkaa galaayo ha gaabnaata gaabnaato iyo- haddana gaduudanaato marka dhirarkan waa la jecel yahay haddana gabdhaha gaaban fartaa lagu wada fiiqay war kasta waxaa leeyaha gaabo haye waa tahay waa heestaad noo soo wadaan malaynaya axmed naaji sacad iyo heestii waa guure
waa kaa go'e waa guuray gacalkaaga waa gudi aakhira waa kaa go'e waa guuray gacalkaaga waa gudi aakhira gaaba guurkaaga waa gaaba guurkaaga waa laygu soo goodi gaaba guurkaaga waa gaaba guurkaaga waa laygu soo goodi laygu soo goodi bariis maxaa ku geeya gebilka wixii gaanuunko dhehe gaarkiis maxaa ku geeya gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa walle usoo goodi gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa meel geed lahoo loo guuraade waxaa gaarka kaa fadhaagoode meel geed lahoo loo guuraade waxaa gaarka kaa fadhaagoode gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodi gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodi leegu soo goodi waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codka fanaanka axmed naaji saacadii heestii waa guuray waraaqihii fare kama qodno ibraahino fare kama qodno faanoolaan maqli jir marka mashruucaasi midaan malaha dhammaan u ah waska maqlow nanna waa iskaga qabsaday mashruuc aad u ballaaran uu ahaa oo maaragtay mar walba la dhihi joogo muu dhammaanaya maxaa lagu- muxuu ahaa muxuu ku saabsanaa oo lagu samayn jiray mashruuc biyoxireen u ahaa waxaa markasta la dhihi jiray eh, ma mashruuc faanoola marka meeqa sanuu socday malaha muddo badan sanooyin badan u socdaa waata iyo markaad waddankan u fiirsato ee waxaad arkaysaa aasaas la qodaayo guri sanad gudihiis sanadka intuusan dhammaan waxaad arkaysaa toddoba dabaq sideed dabaq oo isa saaranoo dhul baaxadiisa ku fadhi wargoormaa la dhameeyey kala fog waa tahay warqadan waxay ka timid cabdicasiis caydiid cilmi yamaani buu ku magac dheer yahay maxamed yuusuf nuur iyo maxamuud cabdulaahi jaamac iyo maxamed cabdulaahi jaamac bare cabdulaahi jaamac iyo xamsa cabdulaahi jaamac iyo jaabir cabdulaahi jaamac iyo cabdiraxiim mawliid ismaaciil maxamed aadan ismaaciil jiglan buu ku magac dheer yahay iyo mahad xasan xuseen gele hibe cumar badde baa la yidhi iyo cabdirasaaq good nuur siciid muuse maxamuud cumar baylax cabdi asxaabtu ay fara badan tahay hase haatee intan ugu dambaysa balaan raaciya waa cabdiraxmaan baylax cabdi waxau ku magac dheer yahay dheereye iyo cabdifataax muuse sheekh iyo najax aadan cunaye iyo cabdiraxmaan sheekh xasan axmed dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan khatre aadan siciid bulxan iyo cabdiweli cali maxamed oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa maanta baa layidhi maanta waa maantadee hadda ibraahim malaha oo xilligii lasoo qoray iyagunbaa garanaya waxa ay leeyihiin isku waara oo isku raaya ubad khayr qabanaa eebbe ha idinkala siiyo aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana caasha waxa uu naga soo gaaray faa'iza maxamed cali iyo farxiyo wiish iyo odageeda iyo carruurtooda iyo zubayda wiish iyo odageeda iyo carruurtooda iyo xasan wiish iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maryan cali falaax iyo waxay yidhahdeen odageeda iyo carruurtooda iyo maxamed cali falaax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo deeqo xuseen iyo sacdiye maxamed iyo odageeda axmed asxaabtaasi waxay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna jecel yihiin inay tahaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan aadan cali ruush iyo aamina abuukar gacal oo gabadh ugu dhalatay dalka britain gabadhaasna waxaa loo bixiyey yasmin yasmin waxaa leenahay allaha kaa dhigoti soo barbaarta annaguna aamiin ayaanu raacinaynaa ibrahin oo heesaha waa dhinacaaga hase haatee bal hal warqad ma ka gaarsiiyaa mise waa usoo noqdaa heesta kadib aan akhriyaa caasha warqadaha waa usoo noqon doonaa aan usoo qabana dhegeystayaasheena ha ibaal marin waxaa ku luqeynaysa kooxda guulban waaw malaa waa heesihii ugu dambeeyey sida jaaskana loo ciyaareysama heestan heestan waxay ka mid tahay heesaha dhallinyarada fanaaniinta ee guulband ee magaalada toronto ay qaadaan aadkana loogu jecelyahay lagama daba hadli karo mar haddayba toronto asal ku leedahay ibrahin waa ka hara cashaqu beerkiye hayga baaqana ibahno hayga baaqana ibahno hayga baaqana ibahno hayga baaqana ibahno dhalayna duushe badalayda baan jacaylka maaragte dadkiina badan ee hortayda buuxo baan jacaylka maaragte allahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilecdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega ar badadigu beega bariyahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilecdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega ar badadigu beega aynu bashaan lehe aynu bashaan lehe ayga baaqana ibahno ayga baaqana ibahno ayga baaqana ibahno ayga baaqana ibahno alayna duushe wadalayna bayani jacaylka maaragteen dadkiina badan ee hortayda buuxo bayani jacaylka maaragteen ayahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilecdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega ar badadigu beega bariyahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilecdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega ar badadigu beega Tanu banaaye, tanu banaaye. Walima boganina mabemba, walima boganina mabemba, walima boganina mabemba, walima boganina mabemba. Alayda tushe, oda layda ibani jahalka, marate. Kiina badale ahortayda buuxo bayani jahalka, marate. Ayahi bogiya barkay baabte, bukaan harisanan bahne, kabaydi mahitan tan rabne, wacan bilecdanan bafinaaye, badadigu beega, ar badadigu beega. arbadadigu beega bariyahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilecdanan bafinaaye badadigu beega arbadadigu beega arbadadigu beega intaasi aanu ku dhaafno kooxda guulbaan iyo heestii heesta magaceed muxuu ahaa haybaalmarin waa tahay haysbaalmarina dhinaca waraaqaha mar kale haddaan u jalleeco warqadan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay anigoo ah faadumo xamse waxaan halkan tahaniyad aroos uga diray hal qofun baaba soo qoray aad bay u mahadsan tahay waxaan halkan hambalyo aroos uga dirayaabay tiri saaxiibaday khatra maxamed oo ku magac dheer ah khatrakiin iyo cabdi bay kusoo koobtay arooskoodu ka dhacay wadanka maraykanka waxaana leeyahay bay tiri kuwii ubad kheyr qaba kala helana rabbi ha idinka dhigo oo dalkooda iyo diintoodana anfaco waa tahay waxaan filayaa faadimo xamse in ay ku dhegaysanayaan waa tahay waxaa noo baaqaya cabdisalaan maxamuud cusmaan iyo luul cali maxamed iyo asma cabdisalaan maxamuud iyo nuuraddiin aadan axmed iyo alisa macalin ibraahim iyo leyla yuusuf faarax iyo waxa ay yidhaahdeen maxamuud yuusuf faarax iyo cabdi xayi sheekh cumar iyo cabdishakuur sheekh cumar iyo cabdirasaaq cabdiraxiin sheekh iyo cabdifadel ismaaciil macalin iyo sirdhaas muxuudiin macalin iyo waxay yidhahdeen isaaq sheekh maxamed dadkaasi waxay dhammaantood joogaan garowe muqdisho baydhabo bardaale hargeysa ethoobiya iyo dubai waxayna jecel inay taaniyad u diraan daahir cabdulaahi aadan iyo raxmo faarax goley oo meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur qeyr qaba ayaan eebedka baryanaa aniguna aamin ayaan raacina warqadda ugu dambaysa dhinacayga ibraahimow waxa ay ka timid marka hore baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a laanta afka soomaaliga gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah aabe cabdulaahi isxaaq macalin iyo maxamed yarow macalin iyo abdi xasan macalin iyo safiyo cabdi ibraahim iyo sacdiye maxamed ciise iyo deeqa axmed yarow dhammaan reer xasan maxamed ibraahim iyo maxamed cusmaan aadan saadiq buu ku magac dheer yahay iyo cabdikariin cusmaan carabey faaisa cabdisalaan faadumo cali waa faadumo isxaaq cali iyo ayaan aadan cabdulaahi saafi bay ku magac dheer tahay iyo sidoo kale maka ibraahim cabdi qalinley maxamuud sheekh xasan balqayaas mar qalinley haddii la yidhi inuu iliga qalin ku jiro way iska caddahay sooma waa soomaaliya naanaysadeeda qarinley maxamuud sheekh xasan iyo xasan macalin xasan iyo shukri sheekh aadan abyan iyo nuurto cabdulaahi isxaaq dhammaan dadkan aan soo akhriyo oo dhan waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo jannaay waxaanay tahniid dhalasho u dirayaan aabe nuur cabdulaahi isxaaq iyo hooyo faa'iza cali wardheere oo wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi xaafadda isli waa tahay taariikhdu markay ahayd baa la yidhi kowdii bishan disembar ee sanadkan wiilkaasi waxaa lagu magacaabay baa la yidhi cabdixafiid nuur cabdulaahi soo barbaar bay leeyihiin inkastoo ducada dhinacina usoo rixeen ibraahim oo bal u ducee cabdixafiid cabdixafiid allah ka dhiga kii soo barbaarah oo waalidkiis iyo dalkiisaba anfaca aamiin warqadda ugu dambaysa dhinacaaga ibraahim caasha dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray adeero maxamed siciid bulxan iyo waxa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho adeer maxamed siciid bulxan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen ilmo cusmaan siciid bulxan iyo caruurtooda iyo ilmo muuse siciid bulxan iyo caruurtooda iyo ilmo ciise siciid bulxan iyo waxay yidhahdeen caruurtooda iyo eedo ruun siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedo aamine siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedo shami siciid bulxan iyo caruurteeda eedo khadiija siciid bulxan iyo caruurteeda iyo maxamed xasan maxamuud iyo xaaskiisa iyo cabdi giire iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdiweli cali maxamed iyo waxay yidhahdeen khatre aadan siciid bulxan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ay leeyihiin meherkiina kala kulmaa nolol raaxo badan iyo guur kheyr qaba annaguna aamin ayaan u raacinaynaa heestii ugu dambaysa dhegaystayaasha aan uga tegi lahayn ibraahim oo dhinacaaga ayo markana taallaa weli shamsoy aaday daraada Hee.
aniguna ilaa shalay haye yaya inta kale adan dhamaysanaya cabdulaahi xalwa istaan ku dhegaysanaya waa heestiisii waa hees caan ah heestan ibraahim oo weliba fanaanka si gaara ayuu u jecel yahay dhowr gooran weydiiy wuxuu yihi heestani waa hees aniga ii gaara marka aadna u jecel yahay marka dhegeystayaashana waxaan leenahay nala dhegeysta iyada ayaanu kusoo koobaynaa oon kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkana intaan dib mar kale u kulmayn ibraahino waa caashi ibraahim caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey maku dara daanduriyaan ku kooba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunke qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunke qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee samsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shaaribaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shaaribaha salaxyo wada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shugrinayaa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shugrinayaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xiran yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo adda shiinqinayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xiran yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo adda shiiqinayo kalgacayl ku shubaye xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherite xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherite shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa